halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington haatana dhegeystayaal waxaanu idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku dhowaad shan iyo konton xubnoodoo isugu jira wasiiro wasiiro ku-xigeenniyo wasiiro dowlayaal ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed uu ku dhawaaqay kadib markii muddo laga sugayey xilli saqdhaxa wakhtiga soomaaliya toddobaadkan golaha wasiirada ee cusub waxaa ku jira siyaasiyiin ku cusub masraxa siyaasadda ee soomaaliya iyo kuwa ku caan ahba haddaba xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed kasokow tiradeeda waxqabadkeedu taabagal ma noqon karaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa uga jawaabaya dhegaystayaasha iyo aniguba brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo isagu bara ka ah jaamacadda savana state university ee gobolka georgia ee dalkani maraykanka waxa uu ka dhigaa jaamacaddaasi brofesor maxamed xaaji mukhtaar taariikhda afrika iyo midda bariga dhexe ee kusoo dhowow barnaamijka ugu horreyntii waa mahadsantahay sahro aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inaa idinkala qayb galo barnaamijkiina ee bal haddaan anigu ku hormaro brofesore ee bal waxaad ka warantaa waxa ay kula tahay aragti ahaan ee tirada golaha wasiirada ee lagu dhawaaqay toddobaadkan ee ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed uu ku dhawaaqay sahroy waan la socdaa waana arkay waana akhriyey dawladdan cusub oo ra-iisul wasaare cabdiweli uu ku dhawaaqay waa wax la sugaayay runtii waa dawladdii labaad tii dawladdan nooca cusub oo oo isku magacaabdo dawladda fe dawladda federaalka ah la sameeyey marka runtii waa wax la sugaayey waan arkay hase ahaatee waxyaabaha aan is-iri ama laga fiicnaan lahaa baan wax kaaga sheegi waa tahay e maxaa ka mid a waxyaabahaasi waxaa ka mid ah ma kow horta maogtahay markii dawlad la samaynayo dawladda iyo wasiiradeeda waa inay ku salaysnaadaan baahi ou dalka leeyahay talow wasaaradani ma u baahannahay mise maxay noo qabanaysaa marka wasiirku ama wasaaraddu waa inay ku salaysan tahay baahida dalka soomaaliya maanta baahideedi runtii aanu umalayn maayo inay konton iyo shan wasiir ay u baahnayd tiro aada uga yar ayaan filayay oo runtii dawladdii horena aan ku arkay oo aan aada ugu riyaaqay tiradan faraha badan uma arkayo in ay runtii tahay wasaarado aan u baahnayn ma ayaan meesha ku arkaya yani maraykanka aan joogno sahray waad ku warqabtaa waa dawladaha ugu dal weyn weeye wasaaradahooda waa shan iyo toban wasiir weeye ma garatay annaga oo dal yar ah tiradayadu way aan looba combeer garayn karin maraykanka oo kale inaan samaysano konton iyo shan wasiir anugu waxaan u arkaa waa ku talax tag yani runtii badidoodana maba loo baahna yani toban wasiir meelahaas ama ka yar baa loo baahnaan lahaa baahida maanta jirto taas waa hal point waayahay brofesor maxamed xaaji mukhtarow dhinacyada xukuumaddan ay ku fiican tahayna waan filayaa inaad sheegi doonto intaynu barnaamijkan ku guda jirno balse haddaan su-aal kaa weydiiyo ee la xiriirto jawaabtaada haatan golihii wasiirada ee xukuumaddii cabdifaarax shardoon saacid ee tani ka horreysay waxaa looga cabanayay tiro yar oo xukuumadda xubnaheeda wasiirada golihii wasiirada ah tan oo la badiyeyna waa laga cabanayaa ma moodaa soomaaliya inaysan dhinacna u roonayn walahi saaroy waxaa loo baahan yahay ma ogtahay marka aad ad ma mataqaana aada haysid mansab siyaasi ah oo mas-uuliyad lagu saaro waxaa lagaaga baahan yahay keliya inaad maaragtay fulin karayso xafiiskani wuxuu u baahan yahay soomaaliya o dhan runtii cid raaligelin karaysid ma jirto bani aadanka oo dhanba lama raaligelin karaayo laakiinse waxaa la raaligelin karaa baahida dalka ayaa la raaligelin karaya yani runtii yani waxaa laga yaabaa ra-iisul wasaare cabdiweli inuu is yiri malaa soomaaliya maadaama arrimahooda aysan qabiil kama laga maarmaynin bal qabaa-ilkan soomaalidu ma raaligelin kartaa inuu isiri baa laga yaabaa anugu waxaan u malaynaya inkastoon tiri koob oo oo runa oo dhaba uusan jirin ilaa had yeertan soomaaliya qabaailkeedii lama tirin karaayo konton iyo shan ka badan ayaa meesha jira waxaad ka dareemaysaa xataa waxaan maqla maanta wasaro iscasilay baa jira oo dhahay wallahi anigu wasaaradaana iguma filla qabiilkayga kuma filla kuwa dhahayaa jira marka raaligelintii oo islahaa waad raaligelin karaysaa soomaalida qabaailkeedii ma noqon karayso mataqaana wax oo qorshe lagu samaysan karaayo wasaaradeed yani soomaaliya waxaa loo qaadan lahaa mar markay tiradu yar tahay ha yani ayaa la odhan karaya okay annagu waxaan u jeednaa dalkan inaan wax u qabano mooye inaan reer hebel iyo reer hebel inaan wax uqabano uma jeedno marka taasi waxaan umalaynaya cabdiwali runtii w wuu seegay yani waxaa la rabay intuu isku day inuu qabiil kastaba wax siiyo soomaaliya waxaan meeshan dhigi sahroy wax kale maaha waa qabiil qabiilismadu way ka xuroobi layihiin khasaarahan qabiil baa keenay haddii la isku dayo in qabiil lagu saxo waa qalad qalad ku sax ma shaqeynaysaan uqabaan waa tahay waayahay barnaamijkan waxaa ka qayb gelaya barofesore qaar ka mida dhegeystayaasha v o eda oo khadadka telefoonka nagula soo xiriiray haatan midkii ugu horreeyay ayaan u baaqayaa magacaaga ku bilow walaale halka aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso profesorka bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa xoosh cabdi aadan waxaan joogaa magaalada istanbul dalka turkiga profesorka waxaan rabay inaan su-aalo horta waan soo dhaweyneynaa xukuumadda cusub balse waxaa jirto mataqaanaa xukuumadda cusub in mataqaanaa golaheeda wasiirada ay aada u fara badan yihiin waxaa jirto konton iyo shan wasiir labaatan iyo shan wasiir iyo labaatan iyo shan ku-xigeen iyo toddobo wasiiru dawlo dalku ma qaadi karaa ma loo heli karaa bajad iyo xafiisyo iyo agaasimayaal waxaan kaloo brofesorka rabaa inaan waa tahay u kaadi marka su-aashaasi ha kaaga jawaabo inkastoon filayo daafurkii barnaamijka iyagaba inay ahayd oo uu horey uga hadlahay brofesor maxamed xaaji mukhtaar
xoosh waad mahadsan tahay waa waa siday saare sheegayso horena waa u tilmaamay maanta soomaaliya runtii ma hayso kharash ama budget intaasoo xafiis ay ay ku furto waa tan hore u sheegay waxaana looga baahnaa inaan runtii isku dayno meelyooga runtii xasaasiga loo baahan yahay maarata inaan wax ka qabano sida matalan waxbarashada sida difaaca iyo sida mataqaana horumarinta dalka loo sameyn lahaa laakiin waxyaabahan runtii aan loo baahnay matalan waxaad arkaysaa wasaaradda masalan waxaad arkaysa laleeyahay wasaaradda biyaha wasaaradda waxaad arkaysa mid laleeyahay mineral resourceska waxaad arkaysa mid laleeyahay waxay soo saaraysa fisherieska mid waxay leeyahay environmental shan wasaaradooda oo ka hadlaya resourceskii ama dhaqaalihii soomaaliya hal wasaarad baa ku filaan leed maxaa intaasoo wasiiro oo laleeyahay oo resources bay ku maqan yihiin waxaad arkaysa masalan wasaaradda laleeyahay isheeg transportation masalan furdooyinka masalan mid laleeyahay airlineska mid laleeyahay land transportation waxaas iyo mid laleeyahay waa post iyo telecommunication really yani waa nagu sharaf daro xataa ceeb bay nagu noqonaysaa in inaan shan afar wasaaradood u sameyno transportation afarna aan u sameyno mataqaana resources wax la yidhahdo yani marka anugu xooshow ma arko runtii in aan u baahnayn intaasoo wasaaradaha kamana bixi karno mana hayno dhaqaalihii lagaga bixi lahaa waa tahay cabdisaaq maxamed oo kaaso ahaaye nairobi dalka kenya wa waa salaamaya profesorka su-aasheeda waxa waaye maxaan ognahay intii ay ka koobneed xukuumadii hore haddana waxaan aragnaa sida loo soo dhisay wasiirada cusub durba waxaa bilaabatay is-xisaalaad iima qalanto nooma qalanto iyo kuwo kaloo badanba wadasashii ma yareen marka laga hadlo xagee xafiisya looga keenayaa xageesa guryo iyo istaaf looga keenayaa waa konton iyo konton iyo shan saxiyo kaagaasii darana xukuumadda cusub lagama laguma soo darin wasiiradii firfircoona ee ka dhex muuqday xukuumadda ra-iisul wasaare sida doctoresa mariam qaasim marwa guziya xaaji aadan iyo cabdullaahi diilmowli golihii wasiirada ee lasoo magacaabay oo ahaa shan iyo labaatan wasiir iyo shan wasiir dowlad iyo afar iyo labaatan wasiir ku-xigeenno su-aashayda waxay tahay maxaa ku qasbay ra-iisul wasaaraha inuu soo magacaabo tiro intaas ma eg waa tahay inkastoo su-aashaasi ay soo nonoqotay brofesore laakiin haddaad dhinaca kale eegto waxa uu ka hadlay dhegeystahaasi maxaa golihii wasiirada ee xukuumadan ka horreeyey ee kuwooda ugu firfircoonaa oo magacyadooda qaar uu soo qaatay loogu soo dari waayo xukuumaddan
cabdirasaaq wa waad mahadsan tahay run ahaantii horeyna waxbaan ugu tilmaanay markii la sameynayo ama la magacaabayo wasiir waxyaabaha asaasiga loo baahan yahay runtii waxaa weeye qofka kani jagada tani ma u qalma ma ka bixi kara ma leeyahay maaragtay qualificationskii waxyaabihii looga baahanayo hawshan in la qabto yani waxaan umalaynayaa taa in loo baahan yahay koodii in la eego waa run yani haddii uu jiro oo wasiir oo maaragtay firfircoonaa ama hawshiisa ka soo baxayo horey u jiri jiray in lasoo ceshido waxba dhibaataa kuma jirto hase ahaatee anugu waxaan arkaa soomaali si lagu raaligeliyo runtii aada iyo aad bay u adag tahay haddii la heli karaayo yani wejiyo cusub oo laakiinse laga eegayo xagga waxqabadkooda iyo waayo aragnimadooda ilan wasiirku iska ah wasiir kadhi keliya maahe waa in la eega background check lagu sameeyaa waxaani wax ma ka soo qabtay ma u leeyahay waayo aragnimo iyo kartima uu leeyahay oo xataa la weydiiya dadyo kale meelyo badan laga eego qofkani hawshan ma ka bixi karaayo in in la isweydiiyo waa mid meesha ku jirto marka waa tan horeyba u tilmaanay way adag tahay aad bay u adag tahay in la raaligeliyo oo soomaaliya o dhan in la raaligeliyo way adag tahay anugu runtii maxamed ahaan waxaan aaminsanahay raaligelinta in aan ka eegno oo keliya talow dalkayni maxaynu u qaban karnaa wasiirkani tolkii talow dadkii wax muu qaban karaa ma leeyahay kartidaas iyo hufanaantaas ma leeyahay dhankaas inaan ka eegno ayuun baan arkaya waatan waayahay e haatanna dhegeysto kale ayaa khadka nagu soo biiray walaal magacaaga ku bilow halkaad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso professor maxamed xaaji mukhtaar waan ku salaamayaa saare cabdi walaal axmed cilmi ayaa laydhahaa wadanka china ayaan kaa wacayaa brofesorka waa salaamayaa golaha wasiirada ee lagu dhawaaqay waa la socdaa idaacadaha iyo t v yadan waa ka daawanay waxaan odhanaynaa horta ilaahay ha ka dhiga kuwii waddankoodii ummadooda wax u qabto laakiin wasiiradii waxqabadka lahaa ee dawladii hore ka muuqday meesha kama muuqdaan wasiiradana waxay u muuqdaan wasiiro lagu qancinaya baarlamaanka intooda badanna baarlamaanka ayaa laga keenay sida muuqato marka brofesorka waxaan weydiin lahaa wasiiradan intooda badan baarlamaankii ay ka tirsan yihiin sida muuqatana waxaa wasiiradii waxqabadka lahaa sida wasiiradii arrimaha dibadda iyo wasiiradii arrimaha bulshada doctores maryam qaasim iyo doctores wasiir yusuf xaaji aadan meesha waa laga saaray marka meesha ma la odhan karaa jugjug meeshaada joog un inay tahay xiriirka ka dhexayn kara ama wada wada shaqaynta ka dhexayn karta baarlamaanka iyo wasiiradan cusub maxay noqon kartaa intaasaan rawydiin lahaa brofesorka aad baad umahadsantahay dhegeyste mudan mudan haye brofesor axmed mahadsanid aad baad umahadsan tahay yani aragtidaada iyo su-aasha aad soo jeedisay kolleyba yani waxa waaye markii ay ay nagu soo furantay dawlad la-aan weliba dhowr bilood hadda ay marayso meeshaas soo furantay horta kolleyba in la owdo oo la xiro waa mid loo baahnaa bay ahayd ra-iisul wasaare cabdiweli intii tabartiisii awuu dadaalay yani muddada uu ku maqnaa maaragtay inuu soo xulo intaasoo wasiira inuu kasoo xulo soomaaliya oo dhan midaan odhanayso yani wasiirku talow inuu parliamentarian ahaadaa mise in dibadda ahaada u malayn maayo runtii inay mushkilad tahay yani haddiiba laga heli karaayo ama ha ahaado qof parliamentarian ama qof dibadahaas laga keenay maada haddiiba laga heli karaayo wixii aan sheegayay mar dhaweyd oo ahaa talow qofkaani arrintan ma ka bixi karaaya anugu kolleyba ma odhanayo waa inay wada ahaadaan sistemyadii soomaaliya ku dhaqmi jirtay waayadii hore wasaaradaha waxaa laga keeni jiray barlamaanka runtii midkaan cusub oo dhahaya xataa wasiirku inuusan barlamaankaba ku jirin waa laga dhigi karaa aniga waa aad bay way la fiican tahay haddii maaragtay taa laysku dayo in wax laga walagu wax lagu qabsado ilaan waxaan u baahannahay khasab maa qofka inuu parliamentarian keliya uusan waxbana qabanaynin waa inuu ahaada qof maaragtay wax qaban karaayo tan kale oo ay ay maaragtay dadkanay ina soo wacayo dadkan ina soo wacayo ay ku celceliyeen oo ah wasaarad wasiiradii fiicnaa maxaa looga tagay ani taas waxaan u malaynaya inaysan mushkilo nagu noqonin aysan maaragtay nagu noqonin mushkilo waayo laga yaabe taas wa markii noogu horreysay oo aan aragnay wasiiro oo firfiican laga yaabe kuwan inay ka soo baxaan kuwo kaloo firfircoon marka tartiib tartiib kuwii hadda aan ka tagnay xataa waxaan soo ceshan karnaa mar kale ayaan soo ceshan karaynaa laakiin laga yaabe xataa in ay ku jiraan soomaalida kuwa ayagaba qudhooda ka fiican inay ku jiraan baa laga yaaba marka inaan ku adkaysano keliya wallahi qofkaas ha fiicnaa yaysan naga noqonin aynu ballaarino maaragtay yani searchka aan ballaarino waxaa laga yaabaa inaan helno
waayahay brofesora waxaa jirta had iyo goor dadkuna ay ka hadlaan kasokow tirada faraha badan ee muuqanaysa tayo ahaan maxay noqon kartaa xukuumaddan sidee bay ula jaan qaadi kartaa howlihii loogu talagalay maxaa laga filan karaa wasiiradan oo kasoo bixi kara marka bal haddaad taasi falanqeyn yar ku samaysood eegto maxay kula tahay wallahi inagu kolleyba haddaanu soomaalinahay sahroy waa waad naga warqabtaa ama annagoo dhan waa ka warqabna dalkeenii yani wuxuu maraayo xilli aada iyo aada u qalisan wuxuu ku jiray xilli aada iyo aada u qalisan muddo dheer oo dunidao dhan ba ay la yaabsan tahay runtii annaga keliya maaha sidee bay maaragtay sidee buu dal oo runtii ahaan jiray dal sharaf leh qiimo leh oo maaragtay afrika keliya maaha duniyada kale mataqaana xataa magac ku lahaan jiray sidee buu maaragtay u noqon karaa dalkan maanta oo magaciisi xataa oo laleeyahay waa dalan dawladiba ka jirin ursun maamul ka jirin sharci ka jirin yani qofka soomaaliga ah iyo xataa qofka bani aadanka ah dadka dariskaiga aad bay udhibaysaa yani soomaaliya waxay maanta ku sugan tahay marka annaga ma quusan karayno waa yani inaan wadno isku dayno mar waliba haddii aan wax samayn karayno dawlado fara badan baan soo samayn inay labaatan iyo dhowrkan sano hadda jiray yani gidigooda say u badnaayeen way isku dayeen yani inay dalkii wax ka qabtaan inay dalkii wax ka hagaajiyaan ayagoo niyad sami ka ahayd badidoodiba haddana way shaqayn kari weyday waxaan kusoo noqonay yani mar labaad meeshii un kasoo bilownay meeshii un baan kusoo noqonayna meeshii un baan kusoo noqonayna marka anugu runtii waxaan aad iyo aad maarata hoosta ugu xariiqi lahaa mas-uuliyiintayna soomaaliyeed maaha keliya ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha maca ra-iisul jamhuuriyaha cid allaale ciddii maaragtay mas-uulka ah arrinta soomaaliyeed ama xil looga dhiibo inuu isku dayo bal talow maxay arrintaani mar walba usoo noqnoqonaysaa oo ay usoo noqnoqonaysaa oo un meeshii un ay u taagnaanaysaa tiro badan iyo tiro yari ha aha ka sukow in la isweydiiyo waayo mogta bani ma dhici karayso ma dhici karayso yani einstein nin maraykan oo ahaa oo physician ahaaba wuxuu ku maamaahaa wuxuu yidhahdaa qofka oo qofka idiatka ah qofka dabaalka ah maxaa lagu gartaa buu yidhahdaa wuxuu yidhi the idiot is markuu definition ka bixiyay waa qofka formula xisaabeed oo kale kiibuu ku noqnoqonayaa waxaa usoo baxaysa natiijo oo wuxuuna rabaa natiijo tii ka fiican magaratay tiibuu ku noqonaya tii baa soo baxaysa marka soomaalidu anigu waxaan mahoodaya tii oo kale tii bay ku noqnoqonayaan masalan laba haddii laba lagu daro forever afar bay ahaanaysa mogtay marbar waxaan is idhaha soomaaligu wuxuu rabaa laba laba lagu daro inay shan noqon karayso ama inay saddex noqon karayso ma dhici karayso yani konton iyo wax la jiraan dawladnahay formulahan oo aan dawlada dawladda ku dhisno oo isla mar mar kastana n kii aan ku noqono anu kaas aan umalaynaya inaan loo baahanya in fiiro gooniya lo la geliyo waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira ee haatan nagu soo biiray magacaaga walaal ku bilow halkaad naga soo waceyso iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso professor maxamed xaaji mukhtaar bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin marka hore ummadda soomaaliyeed waan salaamaya guud ahaan meel walbay joogaan marka xigta waxaan waxaan idinka soo wacayaa dalka turkiga magaalada izmir waxaan jeclay inaan weydiiyo su-aal iyo talo iyo talo soo jeedin aan ugu daro ra-iisul wasaaraha magaciigu waa cumar cabdullaahi maxamed oo ku magac dheer cumar jullari waayahay cumarow su-aasha aan weydiinayo waxay tahay ummadda soomaaliyeed markii ra-iisul wasaare cusub la magacaabay oo macluumaadka iyo inta aqoon laga leeyahay oo macluumaadkiisa laga haayo ay fiiriyeen waxaa rajo aad u weyn ayaan lahayn laakiin markii lagu dhawaaqay wasiiradii cusbaa oolasoo oo lasoo dhisay ummadda waxaad umalaysaa soomaaliya haddaan nahay in hamigii weynaa oo aan qabnay uusan ka dhex muuqanin wasiirad xukuumaddii lasoo dhisay maxaa diiday marka wa waxaa diidayo qaabka ay xukuumadda ila dadka meesha ku jira iyo xukuumadda qaabka ay u dhisan tahay waa la yaqaanaa marka aan fiirino wasiirada meesha lasoo magacaabay xukuumadda lasoo dhisay waxaa nooga muuqdo wixii marka horeetaba ra-iisul wasaarihii hore lagu diidayo oo soomaalida ay sheeg sheegayeen oo aan umalaynayn inay dacaayo tahay haddii inaan magac sheeg sheega ma rabo marka wasiirada fiirisa waxaa ka muuqda formalihii iyo waxyaabihii uun wasiirkii hore wasaarihii hore lagu riday oo lagu diidanaa oo wasiirada uu soo dhisay laga waayey in marka la waayey in hadda sidii uun formulihii ay wax ku socdaan waa tahay waxaas ma noo sheegi kartaa waayo ra-iisul wasaarihii hore waxaa lagu haysta golahaga wasiirada yar iyo khilaafyo iyo wax lamida isaga iyo madaxweynaha ah waa mahadsan tahay haddaan tusaale yar ku siiyo wasiiradii horeeto inaan lasoo celin karin iyo waxyaabahaas ayaa baarlamaanka la horgeeyey waa tii la diiday oo muxuu ahaa for ajendihii wax laga bedelay ra-iisul wasaaraha waxaan weydiinaya haddii wasiiradii horeeto lasoo in lasoo celiyo qaarkood ayay muhiim noqotay maxaa lagu xushay in lasoo celiyo muxuu ahaa mudane cabdikariim iyo faarax maxaa haddii waxqabad ummadda loo fiirinayo wasiiradii haddii waxqabad loo fiirinayo loo soo celin waayey labadii wasiir ee hablaha ahaa ee gabdha ahaa ee wasiiradii arrimaha dibadda iyo wasiiradii wasaaradda arrimaha bulshada iyo howlaha guud waayo aad baad umahadsan tahay maxay tahay tala soo jeedintaada waxaan su-aasha tala soo jeedinta aan soo jeedinayo waxay tahay in ra-iisul wasaaraha cabdiweli hadda ayuu cusub yahay oo siyaasadda masraxa siyaasadda uu kusoo biiray haddii u uu ka leeyahay magaciisa iyo sumcaddiisa uu rajo ka leeyahay in hadda maanta janis heestaa hadduusan u madax banaaneen in asaga waxa uu rabay iyo xukuumadda awooddiisa uu ku tasarufo hadduusan u madax banaaneen inuu hadduu cusub yahay weli tallaabo tallaaboyin badan muuna qaadin inuu iska inuu gacanta ka taagto oo uu iska casilo intii hadhow waddadii uun saacid uu ku tegay wasna uu ku tegi lahaa in hadda uun meesha me uu taagan yahay ummadda soomaaliyeed isagoo ku raaligelinayo haddii maslaxadeeda uusan gacantiisa ku jirin oo uusan u madax banaaneen xilkiisa inuu iska inuu iskaga dhaqaaqo maxaa u tiri sabab waxaan u idhi muhiim ma ah in ra-iisul wasaare bis aad noqoto waxaa rabaa in wax wax wax wax dhaxalgal ah ummadda soomaaliyeed ee hamiga leh ee muxuu aha dhibaato kasoo daashay wax wax wax dhaxalgal u ah inuu qabto haddii aadan qaban karin oo meesha ay kaaga muuqanin qof aqoonyahan oo soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliyeed aad tahay waxaa fiican in ummadda muxuu ahaa sida ay sida ay ummadda ay rabeen haddaadan samayn karin in wixii jira si ay u ogaadaan aad dhahdo aad meesha aniga waxba kama qaban kara sida sida aan wararka ku helnayba in ra-iisul wasaarihii horeete maxamed cabdullaahi farmaajo kheyr allaha siiyey shuruudihii uu soo hordhigay ra-iisul wasaare markii rabay in la magacaabo ay ka mid ahayd in xuk xukunkiisa loo madax baneeyo haddii kale uusan noqonin ra-isul wasaare sida aan warbaahinta aan ka maqalnay marka sidaas oo kale sumcadaada adigoo ilaashanayo haddaadan ummadda soomaaliya waxu qabanaynin inaad xilkaas aad iska dhaafto waayo berri ka maalin waa lagu weydiinaya waa mas-uuliyaddaada ummadda soomaaliyeed ku weydiinayso ilaahay baa kugula xisaabtamaayo haddaadan sidii wanaagga ahaa oo ummadda wax dhexalgal ku haa aadan ku qaban karin inaad gacanta iska taagato oo dhahdo aniga hadda waxba kama qaban kara arrintan waayo ummadda soomaaliyeed maalin walba in un lasoo magacaabo muxuu ahaa wasiiro haddana un baarlamaanka la horgeeyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi turkiga naga soo wacay mahadsanid adigaa mudan waa tahay brofesore marka laga soo tago taasi ee qayladhaanta bulshada ee la xiriirta in xoogaa ay ka muujinayaan xasaasiyad golaha wasiirada cusub ee dhinaca kale had iyo goor waxaa isqabta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee wakhtiyadii ugu dambeysay marka ra-iisul wasaarahan cusub cabdiweli sheekh axmed maxamed ee soo magacaabay golahiisa wasiirada iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud habkee bay kula tahay ugu habboon oo ay ku wada shaqayn karaan iyagoonan isqoomeyn oo si aysan u dhicin waxyaabihii hore u jiri jiray waa su-aal aada muhiim u ah runtii oo ayada qudheedii ay nagu soo noqnoqotay anu kolleyba soma qof soomaaliya oo aad iyo aad ay u dhibayso dhibaatada dalkayga ayaan ahay waxaan u waanin lahaa ama uga digi lahaa yani horta in ay ka ka faa'iidaystaan yani dadkan xubnaha fulinta executive-ka la yidhaahdo masalan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka waa executive organis weeye xubno fulin weeye dadka oo xubnahaas haayo waxaan ku waaninaya ugana digaya horta inay iska ilaaliyaan shaygan la yidhahdo sharci kaboodka yani meeshii waxaa yaala policies baa jira sharci baa jira dastuur baa jira hadda lagu dhaqmo yani xafiis kastaba wuxuu leeyahay awoodiisa waa waxay ku caddahay ama dastuurka ama bylowska maaragtay sharxaya dastuurka ayay ku caddahay haddii qof waliba uusan maaragtay ka tallaabsanin yani awood haddii qof waliba uu keliya fuliyo waxa laga filanayo sida sharciga uu sheeg umalayn maayo in laska qabsan karaayo waayo haddii haddii sharciga sharciga aan la dhowreynin oo meesha ay sharci darro soo baxdo oo of course waa khasaara imaanaya waa kan haddaba na haysto way maalin kastana haysto weye sharci kabood badan ba ayaa mar walba soomaali jira oo ceebo badan iyo khasaarooyin badan u keenaya dalkii maaragtay yani in xataa na la yidhaahdo waa dal aan law and orderba aysan jirin yani wax la ixtiraamayo sharci marka taas horta waa digniin iyo maratay waxaan leeyahay waano waxaan nahay dalkaynii ka sukow dasaatiirtan mataqaana oo hadda laga keenay reer galbeedka iyo maxaa yidhahda united nations iyo meelyoogaas laga soo guuriyey ka sukow sahroy waxaan nahay dad dal waxaan nahay dadkiisu uu xeer lahaan jira xeer annaga xeer baan qabnay oo dastuur noo ah xeerka soomaalidu waa xeer sharaf leh oo kala ilaalinayo dadka markay xataa laisqabsanayo ama xataa kaaga digaayo waxyaabaha laisku qaban lahaa iyo ceebaha ka imaan karayso marka xataa xeerkayni aan ku noqono aan aragno yani waxyaabaha maanta mas-uuliintayna ay sameynayaan waa in qoraal un uu jiraa baad leedahay oo laysugu noqdo labada dhinac dhinacba dhinaca kale ka baxa uu dib loogu soo bandhigo qaladaadkiisa exactly anu waxaan aaminsanahay haddii la dhowro sharciyada noo yaalo kuwa hadda aynu samaysanay oo ma inkastoon dadweyne ahaan aan mataqaana referendum aan loo sameynin dastuurkan hadda la sheegayo qaladaadihiisa ceebihiisa uu leeyahay laakiin waxyaabo badan baa maratay faa'iidooyin badan baa ku jiro oo lagu kala bixi karaayo marka ha la ilaaliyo hal hadday iska ilaaliyaan yani sharci kaboodyada qaarkood hadday iska ilaaliyaan waxaan umaleyna isqabsigu yaraanaya hawshana way soconaysaa qof walba ha loo daayo awoodiisa iyo mas-uuliyadiisa intay ku siman tahay yani yani ra-iisul wasaarihii hore iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka waxyaabaha ay isku haysan jireen wax kale ma ay ahayn oo aan ahayn yani war dastuurkii baan la dhowreynin ama sharciyadii baan la dhowreynin marka taa haddii nu ka faa'iidaysano waayo aragnimadii hore waxaan umalaynaya dowladdan cusub iyo baarlamaankeeda iyo ra-iisul jamhuuriyaheedii way wada shaqayn doonaan hadii la ilaalo professor maxamed xaaji mukhtaar oo isagu baraka ah jaamacadda savana state university ee gobolka georgia ee dalkani maraykanka waxa uu ka dhigaa jaamacaddaasi brofesor maxamed xaaji mukhtaar taariikhda afrika iyo midda bariga dhexe barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ooaynu ku eegnay toddobaadkan ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya iyo soo magacaabistiisa golaha wasiirada ee korka u dhaafaya shan iyo kontonka xubnood ee isugu jira wasiirada wasiira ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaasha ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa intii barnaamijkan uu socday waxaa khadadka telefoonka uga qayb galay qaar ka mida dhegaystayaasha v o e da oo nagala soo xiriiray meelo kala duwan oo dunida dacaladeeda ah inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socda haddii alla hawooda la ogolaado inta ka horraysa waa sahre cabdi axmed oo idinku dhaafaysa nabadgelyo
aad iyo aad ba u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha